xasalow waad mahadsan tahay lixda sanaa ka soo wareegtay dhalashadii kowdii luulyo marka bal muuqaalkii marka maadaama muddo dheer markaa soo wareegtay ka soo wareegtay muuqaalkii markaa jiray baan hadda xusuustayda dib ugu celinayaa muuqaalkaas hadda ka hor ninbaa wax iga weydiiyey muddo aada u sii horeysay haddana haddaad hadda wax iga weydiisay waxay noqonaysaa markaa inaan xigto waxaan joogay magaalada gaalkacyo arday waxaan ka ahaa nimankii basaarida muxuu ahaa oo magaalada joogay ay muxuu wax ka dhigi jireen baan arday ka ahaa iskuul wax ka dhigi jireen kowdii luuliya soo gashay tobankii habeynimo barxad weyn oo ku taala markaas gaalkacyo kadib guryo iyo beladaa laga dhistay baa la isugu soo baxay haweenkii carruurahoodii bay waxna dhabarka ku soo qaateen waxna gacanta soo qabsadeen dadkii magaalada joogay oo dhan baa isu soo baxay hadba saacaddaa la fiiriyaa annagoo ah arday saf baanu ku jirnaa booliskii ayaa dhinaca kale ka soo safnaa stageka ama meesha muxuu ahaa tribuunka waxaa fadhiya gubernatorihii markaas gubernatorihii markaas waa lagu dhihi jiray gudoomiyihii gobolka iyo authoritigii kaleba dowladdii kale dad talyaaniga meesha tribuunka la fadhiya caalamkii talyaaniga ayaa ka babanaya saddexda diilimood lahaa kii soomaaliyeed weli meesha kama muuqdo wakti baa la sugayaa rati gowracan baa wuxuu ka deldelan yahay gaari wiish leh wiishkiisa waxaa ka laalaada rati gowracan nin gaaban oo oo magaalada makhaayad bursaliida ku leh oo magaciisa weli waan xusuusnay la yidhahdo karakuus oo gaaban oo xoogan dhagax aad iyo aad u weyn ayuu dhabarka dhabarka ka saaran ama garbaha ka saaran wuu la licliicayaa intuu dhagaxii xajin waayey aad buuna u dhididsan yahay dad badan baa markuu hadba dhinac u liico dad badan baa wax ku dhaqa war dhagaxa iska dhiga dhagaxu ku dilye war dhagaxa iska dhig dhagaxu ku dilyaye wuu diiday inuu dhagaxii dhigo labiyo tobankii bay isku taagtay caalamkii talyaanigaa la soo dejiyey kii talyaanigu markii la soo dejiyey nin talyaaniga inta duuduubay si defasareetigii jeebka gashaday weli waa xusuusnahay kii soomaalida markii ugu horreysay gobanimo buuxda la suray mashxarad baa meeshii isqabsatay iyo dabaaldeg iyo iyo farxad nin baa ka gebiyey dabadeed muxuu ahaa allaha u naxariistay yaasiin nuur godane la oran jiray waa xusuus noo dhintay yaa kale wax gabayoo kale yaa hayaa la yidhi oo anigaa farta taagay wiil baan ahaayo waa lay firfiriyo tir meeshii baan koray gabay baan tiriyey gabaygii waan halmaamay laakiin dhowr waxaan ka hayaa dhowr erey baan ka hayaa bal dhowrkaas erey noogu dhufo allaylahe dabaysh allaylahe dabayshaan xornimo waan ku diirsaday maanta hanaan dowladnimo loo dabaal degay dhowrkaanu joogniyo halkiiya duudkii nebi aadan dushaydaa surray oo ibliis nagu daducunaaye saddex diilimaaley nafsigu caawa kula duuliye iga durug ilaahay ku geel meel naftow daran lacag baaba laygu siiyey markii igu horreysay anu waa shaqaysay waa garta nin dhallinyarahaad ahayd maalinkaasaad u soo taagnayd calankii la saarayaad aragtay dareenkaagu sidee ahaa shaksiyan dareenkaygu wuxuu ahaa dadkaasaan farxadda la qaybsanayo wixii meesha joogay oo dhan baa farxad iyo mashxarad ka kacay waxaa la dareensanaa reeryadii gumaysigu muddada dheer soo taxnayd ilaahay inuu dadka soomaaliyeed ka dulqaaday aad iyo aad baa muxuu ahaa waxaa u buuqanaysay muxuu ahaa muxuu ahaa muxuu ahaa laysugu hambalyeynayey waxaan mooda waxaan dib ka dhicin oo aan si lahaa mar haddii dowladnimo la helay la helay waa dambe dhibaato arki maysaan ilaa bahashu ilaa bahashu waa dhuxul noolo waa dhuxul noolo mataqaanaa dadka la dhexe dhigay ama waa ama waa wax dahabo dadka la dhexe dhigo qof kalba uu mar damaaciyi karo marka xasanow xusuustaydii dhalashadii kowdii luuliyo intaasaan ka xusuusnahay waa gartay nin dhallinyarahaad ahayd gaalkacyi arrintaasu ka dhacday waqti baa lasoo dhaafay sagaal sanay dowladdii rayidka ahayd oo baarlamaanka iyo nidaamka xisbiyada badan ku dhisnayd ay ka shaqaynaysa dalka dowladdii militariga qabsaday maxaa ka xasuusataa marka labadaas nidaam
xasanow dowladdii sagaalka sano aan ku horeeye dowladdii sagaalka sano waxay ahayd dowlad saboolah oo maxaan kuu sheegaa oo oo muxuu ahaa gumays faragelin badan baa gumaysigii gumaysiga talyaaniga iyo xataa ingiriisku faragelin badan bay ku lahaayeen dowladda israa'iilka tidhay dhibaatooyin badan ay la kulantay waxaa ka mid ahaa markii markii xornimadii la qaatay hal sano kumeel gaariya madaxweyne aadan cabdil allahu naxariistee baa la doortay hal sano boqol iyo boqol iyo toddoba xildhibaan baa doortay kadibna toddoba sanaa la doortay cabdirashiid cali sharmaarke ayuu wuxuu ka dhigay prime minister waqooyigiiyo muxuu ahaa oo dee maraysanayey muxuu ahaa haddii madaxweynihii koonfuri qaadatay inuu prime minister waqooyigu qaadanayo baa aadan cabdi cabdirashiid magacaabay halkaas xoogaa khalalah baa ka kacay dabadeedna arrintii waa sii socotay oo ciilqabkii waqooyiga wuxuu ku xambaaray bishii disembar lixdan iyo kowdii niman saraakiiloo waqooyiga joogaa inay inay sameeyaan afgembi dhicisoobay arrintaasu arrintaasu xoogaa dhibaatay keentay waxaa kaloo jiray muxuu ahaa jabhad muxuu ahaa goboladan dhexe ka kacday oo etoobiya saldhig ka dhigto iyana mataqaanaa dalka dhibaato ku haysay waxaa kaloo jiray nimankii reer galbeedka ahaayoo dalka dalka gumaysan jiray kursigii kursigii ninka cad ku fadhiyey baa nin madow ku fadhiistay faragelin iyo shiddo ayay dalka kula joogeen dowladda dowladdaas dhalatay culays weyn baa haysto markiiba waxay isu xil saarnay gobolladii maqanaa iyadan tabar haynin inay muxuu ahaa jabhada u samayso gobonimadoodii muxuu ahaa xabad lagu raadiyo kadib kadib muxuu ahaa maadaama labadii xoogo waaweynaayo adduunyada markaas u talin jiray baa soomaaliya ku hardamayey waxaa ku raayay hardankii muxuu ahaa dowladdii raashka ahaydoo labiyo lixdankii baan u malaynaya cabdirashiid cali sharmaanka allahu naxariisa xukuumaddu baraminister ka ahaa waa kii muxuu ahaa raashkii soo muxuu ahaa soo geliyey aadan cabdillah naxariis iyo cabdirashiid labadu arrintaa waa isku khilaafsanaayeen aadan cabdillah wuxuu jeclaa reer galbeedka in muxuu ahaa reer galbeedka oo dee culays weyn lahaa in muxuu ahaa aan xiriir inaan dhabarka loo duwin cabdirashiidna wuu ka quustay oo markuu dee booqasho ku tegay oo loo dayriyey buu raashiya la xiriiray raashiyana markiiba haddaana khaldanayn shan iyo soddon milyan oo daynay soo siisay iyo tababar muxuu ahaa ciidan iyo mid arday caadiya iyo wixii la halmaala marka soomaaliya waxay ahayd kubad ay isku haystaan muxuu ahaa labadii xoog xoog labadii xoog oo waaweynaa oo aad iyo aad u samaynayay dhaqaaluhu waa iska yaraa laakiin waxbarashadu tayo fiican bay lahayd nabadgelyadu waa ficiineed inkastoo biyiga qabaal isku lay jireen arrimaha caynkaasaan ka xusuusna tii muxuu ahaa sagaalkii sano waa gartay marka tii militariga qabsatay lixdan iyo sagaalkii
xasan og tii militariga saaad og tahay aniga xukunka taliskaas ugu ixiray laakiin run baan kuu sheegayaa waxaa la yidhaahdaa qulil xaqa walow kaana muran walow taliskaas u xiray haddana wixii aan aaminsanaan kuu sheegayaa toddobadii sano wixii dagaalkii etoobiya ka horreeyey dalku wuu xasiloonaa nabadgelyadiisa dowladdii dalka ka jidhay gacantay ku qabatay anoo burco ka shaqaynaya niman bay dhabageel ka soo kaxeeyey yaa burco iigu yimidoo markaan weydiiyey meeshii ka yimaadeen waxay yidhahdeen ilaa bay dhabaan geela soo waday jidkana nabadgelyaan kusoo maray hal hal bilay soo socday say ii sheegeen nabadgelyadu saasay ahayd dhaqaaluhuna wuu fadhiyey oo muxuu ahaa dhaqaaluhu waa fadhiyeedoo lacagtu waad ogtaa doolar sharifka wuxuu ahaa lix doolar iyo shan iyo labaatan misa konton city wax aynkaasuu ahaa mashaariic badan baa qabsoontay sida muxuu ahaa sida mashruucii muxuu ahaa sida mashruucii jidkan dheeroo muxuu ahaa beled weyne ilaa burca isku xiro kun iyo afartan kilomitira muxuu ahaa kaba dhaqaale oo badan baa la dhisay goobo adeegaha la dhiso iskuullaya isbitaala ay ka mid yihiin iyo wixii la halmaala dagaalkii etoobiya dib ayaa loo noqday dowladnimadii soomaaliyeedna isagaa cunay wixii dagaalkii etoobiya ka dambeeyana arrintu keenaday la baxday markii xataa ugu dambeysay qabyaalad iyo belaayay gashay iyo wixii la halmaala marka waxaa isu kaashaday dumidii dumintii sooma dowladdii soomaaliya waxaa isu kaashaday maamul xumadii gudaha ka jidhay dagaalkii etoobiya kadib maraykankii oo rabay maxamed saad mare nidaamkii hanti wadaagaha inuusan sii haysan oo majaxaabinayay oo mu'amaro fara badan oo xamar ka socotay muxuu ahaa uu ku waday iyo jabhadihii intaasaa isu kaashaday sidaasay ku baabaadatay dowladdii militariga ahayd lixdan sana ka soo wareegatay markaad aragtid hadda baarlamaankiibaa is haysta maamul goboleedyadii iyo federaalkiibaa is haysta waddankao dhan waa uu qasan yahay markaad soo xasuusatid maalinka calanka la saarayo aad joogtay lixdan sanaa laga joogaa hadda maxaad isleedahay waa ay khaldameen maxaad se dareemaysaa markaad xaaladda soomaaliya hadda ay ku sugan tahay ad aragtid xasanow markaad tiraahdo waxaan u maleynaya waa su-aal isi saaran maxaad is leedahay waa khaldameen iyo maxay ada kula tahay maxaa markaad leedahay maxaa khaldamay anigu waxaas aniga warkaygu waa cadiya xasanow dowladdii soomaaliyeed oo burburdhay dibadda layna kuma soo duulin baddu inama qarqin sinaabi ina kuma dhicin cirku ina kuma soo dumin maamul xumo qabyaalad ka timid baa dowladdii soomaaliyeed iyo mu'aamaro dibadda ka timid baa saa horey u sheegay soomaaliya dumisay waxaa nin soomaaliyeed baa waxaa sadcaalay isagu meel marayo wuxuu arkay baa geel geel ekaanayaa ka hor yimid geeliibuu inta dhex istaagay ka dhex qayliyey war geel ayaa la joogayay war geel ayaa la joogayay wax wax la hadluu waayo geeliibuu gadaal buu u dhaafay geelii carruur yaryaroo gadaal ku cayaaraysa u tegay wuxuu war carruuray geel ayaa yaale annaga oo yaa la joogay annaga oo dad waaweyn idinku lama jooga miya maya ninku geedahan la yidhahdo geedkan la yidhahda ciinka oo geelu markuu daaqo sida soomaalidu aaminsan tahay uu ku lecdo buu meesha ku soo arkay marka wuxuu rabay dad waaweyn oo geela la jooga uu yidhi war geela ciinka ka ceshada buu rabay intuu carruurta ka dhaqaaqay buu alla wiyaa geelan lahoo ciinka ka ceshada waxaan leeyahay soomaaliya maanta way kulli kulli waynu ogsoonahay soomaaliya maanta dhulkaana waa dhul qaniya waa la ogyahay waa dhul meel istraatiijiya istraatiijiya ku yaala sida libiya loo kala tartamayaa ilaa uu aadan beer ka u dhiman dadkiisiina ma habaysna ama muxuu ahaa maamulkii ma habaysna waxay aniga ila tahay waa hoy geela ciinkaha laga ceshado war dowladda dhexeeya isteedyada ishaysta iyo mucaarad kanow wixii wixii wixii laysku khilaafsan yahay ha laga wada hadlo aan heshiina waa aan wada hadallo war laakiin danta difaaca danta guud difaaca qarannimada soomaaliyeed oo halista ku jidha war hoy wada jir ha loo badbaadiyo arrintaas dad badan baa saasoo kale muxuu ahaa ku dhawaaqa waxaa ka mida muxuu ahaa dhalinyaradan muxuu leh muxuu ahaa horufadhi waxa weeye war arrintaanu khatar weeye soddon sanaa la dowlad la'yahay maantana dowlad baa la unkay dowladdan la unkay nin jecel iyo nin nin jecel iyo nin iyo nimaan jeclaynba waxbay qabatay la taaban karo wax badanna waa u dhiban yihiin intii intay hadda joogtana problemka intaa leeg ama soddonkii sano wixii dhacay kuma xallin kardho anigu waxay waxay soomaalida waxay ku mahmaadaa nin weyn wuxuu sheegaana waa waa dardaaran wuxuu cunaana waa sahay anigu waxaan ku talinayaa war difaaca qarannimada guud ha loo istaago waxyaalaha yaryaroo dadka ku dhex jira ha layska halmaamo tanaasul waa inuu yimaadaa waddanku khatar buu ku sugan yahay dalka hala daba qabto qarannimadii soomaaliya hala daba qabto anigu saasaan ku talinaa xasanow markaan reebta muqdisho dib u raaco waxaynu ogsoonahay xamar waxaa aasaasay ummad caraba xamar iyo meelaha xeebtaah oo dhan magaalooyinka xeebta ku taxan iyo xamar waxaa aasaasay ummad caraba waa andhaweyno mina qarnigii maxaan kuu sheegaa tobnaad iyo wixii la halmaaran qiyaasta daal khaldanay ama saddex iyo tobnaad baan irahda meel ahaa gumaysiga markuu yimidna isagaa muxuu ahaa salka xamar dhigtay kun sagaal boqol iyo iyo shantii walow marar badan oo sahmaa uu dhulka joogo sahminayeen laakiin si buuxda muxuu xamar kursiga xamar buu ugu fadhiistay xamar marka intuu waktigaas wixii xornimadii ka horreeyey xamar ma ahayn xarun qaran ma ahayn ila qaran ma jirine kun sagaal boqol saddex iyo labaatankii abriil lixdankii ayaa oo gobonnimadii soo dhowdahay baa barlamaankii intay fadhiisteen waxaa lagu raadiya muqdisho waxaa lagaga dhawaaqay joornaalkii soo bixi jirayna lagu faafiyey xamar inay tahay inay noqonayso caasimad qaran oo ay saldhig u noqonayso xukuumadda iyo baarlamaanka oo intaasna ay noqonayso hadday ayan jirin wax kaloo mataqaanaa sabab kaloo looga raro intay intay hadday ayan jirin waxay noqonaysaa saldhiggii dowladda iyo baarlamaanka saasay waxay ku noqotay xarun xarun muxuu ahaa qaran bay ku noqotay wax alla wixii dhaqaalaha oo dowladda ka imaanaya boqolkiiba siddeetan iyaday gelayeen ummadda soomaaliyeed oo wax walba wadaagta xamar bay wada lahaayeen suugaanta iyo ammaanta iyo waxay doontaa iyo heesaha iyo gabayadu ammaanta xamar iyo way way muxuu ahaa baa caasimad qaran baa muxuu ahay bay ku baxaysay kow iyo sagaashankii dhibaatadii loogeyd baa dhacday waa ogtoo waa loogyahay waa lagu kala baxay hadda dib loo muxuu ahaa arrintii qarannimadii xarunnimadii soomaaliyeed waa xamare dib loo loo yegleelayaa waxaan maqalaa dad keligood xamar sheeganaya arrintaa ayaa dadkaa la taliyaa la yidhahdaa war xamar war saas ka daaye war war saas ka daaye war war war xarun qabiil xarun ma noqoto qabiil xarun ma yeesho qaran baa xarun yeesha wadan oo dhan ka kooban dadkaa marka waxaan kula talinayaa war arrintaas afkiina ka ilaaliya dadka soomaaliyeed waa dad wax walba wadaaga meel kale xarun uma aha anigu waxaan qabaa haddii arrinta saas laga dayn waayo arrinta saas ka bixi weydo de waxay noqonaysaa mataqaanaa hadda induruujse waddan kale yidhaahdo xaruntoodii hore way bedelayaan xarun cusub oo soddon bilyan ku baxaysa samaysanayaan markii shidaan la helo dhaqaala la helo xarun kale ha la doorto dadku dadkoo dhan meelaan la kala sheegan ha la yagleelo anigu saasaan ku talin lahaa